alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin baabu tafriiqi lgusli maydhistii kala kaxaynteeda ama muddo udhaxaysiinteeda iyo walwuduu'i weysadii xubnaha marka la maydhaayo in la kala tafriiqin karo oo bimacnaa muddo loo dhaxaysiin karo maydhistii la maydhayay labada xubnood ee ka mida xubnaha weysada marka arrintaasi inay jaa-is tahay ama ay bannaan tahay oo muwaalaadku ama xidhiidhintu aanay shardi ahayn ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu baabka uga jeeda waana sida uu yahay madhabu alimaam ashaafici raximah allahu tacaala daliilka guuda markaa culimada saatira ay xujaysanayaana waxa uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waajibiyey qofka maydhanaya iyo ka weysaysanayaba inuu xubnahaasi maydho awjaba calayhi gasla acdaa'ih faman gasalaha faqad ataa bima wajaba caleyh faraqahaa aw waalaaha qofka markaa xubnahaasi maydhaa waajibkii waa gutay ama ha xidhiidhiyo ama ha kala kaxeeyo oo muddoha udhaxaysiiye inuu bukhaari markaa madhabkaasi doortay waxyaabaha ina tusinaya waxaa ka mida sheegitaanka uu sheegay asarka cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu hore waxaynu sheegnay qaacido odhanaysa haddii ay tahay masaladu uu baabaystay masale laysku khilaafay oo bukhaari raximah allahu tacaala baabka dabadii uu sheego ahar uu ka warinayo saxaabada ama taabiciinta waxaa taasi ayna tusinaysaa sida aharkaasi uu tusinayaa inay tahay sida uu rajaxay ama uu doortay albukhaariyu raximah اllah walihaada buu hi halkan wayudkaru waxaa laga sheegaa can ibni cumar annahu gasla inuu maydhay qadamayhi labadiisa lugood bacdamaa jafa waduu'uhu biyihii uu ku weysaystay markii ay qalaleen kadib marka aharka cabdullaahi ibni cumar waa ahar saxiixa waxaa markaa cabdullaahi ibni cumar uu kusoo weysaysan jiray sida maaliku warinaya can naafic can ibni cumar fi الsuuq labada lugood ayuu ka tegi jiray kaana yatawada fi الsuuq duna rijlay kadib masaajidka marka uu yimaado masaxa calaa khufayhi uma sala labada kuf ee uu gashay ayuunbuu masixi jiray kadibna waa tukan jiray marka muddo intee leeg baa udhaxaysay markii xubnaha kale uu maydhay iyo markii uu la yimi masxigii bedelka ka ahaa maydhistii lugaha macnaa mudda ayaa udhexaysay marka muxuu sameeyey tafriiq lwudu maydhistii xubnaha weysada ayaa muddo uu udhaxaysiiyey nacam halkaa uu leeyahy bacdamaa jafa waduu'uhuna asarka markaa kuma cadda taasi inay weysadiisu qalashay lakin de waa laazimu nacam min hada alficil ficilkaa waa arrin ka dhalanaysa oo qofka inta suuqa uu kusoo weysaysto masaajidka markaasi yimaada wa bayna almasjidi waasuuqi masaafa dee waxaa shak gaar ahaan marka uu joogo xijaaz ama almadiina oo dhul kululah waxaa dhacaysa waxa weeyaan in dee xubnihiisu ay qalalaan waxaa markaa taana aada moodaa inuu ku radinayo bukhaari qolooyinka daabitka ka dhigay ama qaacide iyo xad uga dhigay xidhiidhinta weysada in xubinta la maydho inta aan tii ka horeysay aanay qalalin madhabka ayuu radinaya bukhaari raximah اllah waxaa kaloo markaa madhabka radintiisa uga horeeyey alimaam ibn اlmundir raximah اllahu tacaala laysa maca man jacala aljafaafa xadda lidalika xuja qofka muwaalaadka ama xidhiidhinta weysada xad uga dhigay qalaylka or iyadoo tii hore aan qalalayn hadduu ta dambe maydho muwaalaad buu sameeyo wuu xidhiidhiye haddii tii hore ka qalashana macana muwaalaad ma samayn oo weysadiisu waa kala go-an tahay qofkaasi wax xujaa ama wax daliila oo u haystaa ma jirta buu hi mundir raximah اllah waana ta bukhaari uu ishaarayo markuu leeyahay wayudkaru can ibni cumar anahu gasla qadamayhi bacda ma jafa waduuhu qaala xadaثana mxamed ibnu maxbub abu cabdillaahi albasri waxaa la yihi maxbub waa laqabkiisa ama waa naanaystiisa magiciisana waxaa la ihahda alxasan qala xadaثna cabdulwaxid huwa ibnu ziyad qala xadaثna alacmash sulayman ibnu mihran acmash kaana saaxiba fukahaat waxaa nin le nukat iyo hadallo iyo mawaaqif dadka had iyo jeeraale ka qosliya wa kana kahiira اlmizaax waxaa mid aada iyo aada u kaftan badanayo acmash sulayman ibnu mihran waxaanu ahaa markaa dadkan indhabalaca markaa la idhaahdo oo had iyo jeer aalana indhahoodu ay iska hoorayaane ilmadu ay ka da-ayso marka xaaskiisii maalin isqabteen ba la yidhi kadib nin baa u yimi doonaya inuu heshiisiiyo markaasuu ku uhi miskiinkan bale acmashka indhihiisa miyaanad arkahay dhibaatada ka daa markaasa wuxu uhi warma waxaad u timi inaad ceebahayga u tiriso mise inaad na heshiisiiso warnadoona dhaaf ceebahaygii baa ayaad uga sheekeynaysaa wuxuu lahaa ay asxaabu lxadiidku maadaama aada ay u jeclaayeen oo dee xadiidka ay usoo doonanayeen waxaanu ahaa mid xadiidka bixintiisa aada ugu adag oo si dhib yaraan ku bixin xadiid marka aygaasi ayaa albaabkaa dee uu ku xidhan jiray si aanay cid usoo gelin ilaa markuu doonaya mooyaane marka aygii baa ka dhintay markaasuu yihi maata aladi kaana yaamuru bilmacruuf wayanha can ilmunkar kii wanaagga dadka fari jiray xumaantana ka reebi jiray ayaa dhintay bu ihi macanaa dadka aanaan doonahayna waa naga celin jiray kuwa waxa weeyaan aan doonayna waa soo dayn jiray waxaa la mid ahayd waxaa soo booqday abu xaniifa markaasaa wuxuu ku yihi lacalana ahqalnaa calayk isagoo xanuunsani u soo booqday su i malaa waabaanu culays baabaanu ku saarayba adoo lafahaga u buka su hi kunta haqiila calayna wa anta fii beytik fakayfa wa anta haahuna adoo gurigaaga joogaad culays nagu haysee adoona dul yimin maxaad umalaynaysaa buui maanaa asxaabu ra'yiga ayuu ujeedaa inuu ra'yigooda aada u necab yahay maadaama isagu yahay min ahli xadiid markaa nukat badan ayuu lahaa can salim ibni abi ljacdin can kurayb mawla bni cabaasin can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi qaalat maymuuna waxay tidhi wadactu waan udhigay lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam maa anbiye yaktasilu bihi uu ku maydho taa maxaa laga qaadanayaa wadactu lirasuuli illaahi ma an yaktasilu bihi yaa ka soo saaraya faa'ida fiqiya nacam khidmatu azawja lizawjiha صaxiix faa'iide kale tacalaq bibaabi طahaara nacam jawaasu alisticaana bاlgayr liixdaari maaءi اlgusl wاlwudu in cid kale loo kaalmaysan karo soo xaadirinta ama keenista biyi lagu weysaysanaya ama lagu meydhanayo faafraqa waa ku gambiyey calaa yadayhi labadiisii gacmood faghaslahumaa labada gacmood buu maydhay maratayni laba jeer aw halaathan ama saddex jeer ayuu maydhay uma afraqa waa ku shubay biyamiinihi midigtiisii calaa shimaali oo bimacnaa markuu gacmii maydhay dee tii midig buu geliyey weelka dhexdiisa oo biyi uu soo daray biyihii midigta uu kusoo qaaday ayuu ku shubay bidixdii fagasla waa maydhay madaakirahu oo bimacnaa waa istinjooday hal lilinsaani dakaru waaxid am madakir ya axmed dakarun waaxid biduni shak soo ma maxaa loo jamciyey madakir maxaa loo yihi ya caamka ahayd ma lmaqsuud biistinja alcaam yana xubno kale ayuu raaciyey wey macanaa sida khisyateynkii oo kale uma dalaka waa waa waa ku xoqay yadahu gacantiisi bilardi dhulka ayuu ku xoqay si uu markaa u nadiifiyo wixii istinjada kasoo raacay uga reebo uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma gasala waa maydhay wajha wayaday wagasala waa maydhay ra'sahu madaxiisiina halaathan uma afraqa calى jasadi maxaa loo daliishaday wagasla ra'sahu halaatha uma afraqa calى jasadihi nacam maxaa loo daliishaday hada waadix madaxi saddex jeer madhay laakin masale kale oo weysada la xidhiidha oo culimada qaar u daliishadeen meedu sheegay ha ma masaxa wainama gasla wagasla ra'sahu halaata waxaan idin weydiinaya xadiidku horu inoo soo maray wali waa nagu soo noqnoqday nacam kef yani ana gasla الra'si yujzi can masxihi madaxa haddii uu maydho inay taasi masixistii ka gudayso ayaa aimada qaarkood u daliishadaan bayn oo imaam malik uu kamid raximah اllah uma afraqa dabeetana biyihii waa ku gambiyey calaa jasadihi jidhkiisii uma tanaxaa waa ka leexday min maqaami meeshii uu taagnaa oo fagasala waa maydhay qadamayhi labada lugood oo u harhsanaa marka imika xadiidka shaahida ku jiraa wuxuu yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faraqa wuduu'ahu oo imika maydhitaanka uu maydhay labada lugood iyo weysada inteeda kale dee waxa udhexaysay maydhashadii oo dhan baa udhexaysay marka muwaalaad ma samayn weyaan macnaheedu marka masaladan ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waa isku khilaafeen hal ilmuwaalaatu sharطu fi lwudu sida صaxiixa ama qowlka u saxiixsan wuxuu yahy in la idhaahdo muwaalaadku waa shar laakin yasquطu bilcudur lakin cudurdaarka ayuu ku dhacaya qofku inuu weysadii xidhiidhiyo oo daabid ma laha ama xad qalayl iyo waxaasi xad uma aha lakin curfan curfan waa in la odhanayo qofkaasi weysadiisii waa xidhiidhiyey marka haddiise cudurdaar uu haysto muwaalaadku waa ka dhacaya cudurdaarku wuxuu noqon karaa tusaalan biyihii baa ka go-ay iyadoo xubnaha qaarkood u harsan yihin haddii markaa biyo baadidoonkooda uu ku mashquulo muddadaasi dhibaato male weysada soo kala dhex gashay waxaa lamid a cadowba ayaa kusoo kadiyey oo eryaday wahaakada waana qowlka uu rajaxo sheikh iسlاm iبn taymiya raximah اllahu taعaalى lakin bukhaari xadiidkan wuxuu u deliishanaya muwaalaadku inaanu shardi ahayn lakin waxay lenahay kan cudurdaar sharciga ayaa jiray oo dee taakhiir inuu munaasibku yahay taakhiir gaslu اlqadameyn in la dibdhigo maydhista labada lugood baabu man afraga mid ku gembiyey buu baabye biyamiinihi biyihii midigtiisa uu kusoo qaaday calaa shimaalihi bidixdiisa fi اlgusl qala xadaثna musa ibn ismaaعiil atabudaki alminqari abu salma qala xadaثna abu cawaana wadax ibn cabdillaahi alyashkuri albصri qala xadaثna alacmash can salim ibn abi ljacd can kurayb mawla bni cabaasi can ibni cabaasi can maymuna bint اlxaarif qaalat waxay tihi wadactu waan u dhigay lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam gusla ay maaa lilgusli biyo u ku maydho wasatartuhu macnaa marana waan ku asturay oo dee meel baan u xidhay fasaba waa ku shubay rasuulku calaa yadihi gacantiisii oo fagasalahaa waa maydhay maratan aw maratayn qaala sulaymaan wuxuu yidhi waa acmashe laa adri garan maayo adakara athaalisata am laa ta saddexaad miyuu sheegay mise ma sheegin uma afraqa waa shubay biyamiinihi biyihii midigtiisa uu kusoo qaaday buu ku shubay calaa shimaali oo markii hore labada gacmood buu banaanka ku maydhay kadib buu midigtii soo darsaday biyihii midigta uu kusoo qaaday buu bidixda ku wareejiyey oo afraqa biyamiinihi calaa shimaalihi taas ayaa macnaheeda si bidixda markaa dee ugu istinjoodo fagasala farjahu uma dalaka yadahu bilardi aw bilxaayiti ama gidaarkii waa isku mid mar hadday ciid leeyihiin waxaa kaloo aynu ihi shardi maaha ciiddu ee kullu shay oo munadifa ayaa meeshooda geli kara waayo maqsuudku waa tandiif waa gacanta in laga nadiifiyo atharu listinjaa uma tamadmada wastanshaqa wagasala wajhahu wayadayhi wagasala ra'sahu uma saba calaa jasadihi jidhkiisii kale ayuu ku shugay uma tanaxa meeshuu taagnaabuu ka leexday oo fagasala waa maydhay qadamayh fanaawaltu waxaan u dhiibay khirqatan baan u dhiibay mara yar faqaala biyadi hakada gacantiisuu sidaa yidhi anaa iga daa walam yuridhaa ma doonin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacam dee ficil iyo ishaare ayuu sameeyey uu ku muujinayo faqaala haakada wa ashaara biyadihi an laa uriiduha anaa dooni maayo sidaas ama sidaa maxay tahay sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam maradaa u diiday ma loo deliishan karaa inaan mindiil ama tuwaal la isticmaali karin meedhashada dabadeed oo ay tahay mustaxaho mid sunno ah in biyaha qoyaankooda la isku daayo man yujiibu calaa hada su-aal aye looma daliishan karo waayo inuu marada si kale u diiday yaana marada lafteeda inuu si kale u diiday ama inuu is yidhi waa lagaaga dayan doonaa nacam waayo maxaa u daliilay in biyihii la yska biin karo oo in la isku daayo aanay mustaxab ahayn nafada biyadihi gacanta ayuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu iskaga masaxay qaala raximah llah baab ida jaamaca hadduu jimaaco bimacnaa zawjatahu uma dabeetana caada ay caawada aljimaaca haddana jimaacii uu ku noqdo isagoo kii hore aan ka maydhan ma laba maydhashaa lagu leeyahay mise maydhasho qura waman daara yaka ku wareegay calaa nisaa'ihi dumarkiisa oo dhan yanaa biljimac kula wareegay fii guslin waaxidin maydhasho qurana la yimi markii dumar badan uu isu maray dabadeed marka ahlulcilmigu waxay isku waafaqsan yihiin ana algusla bayna aljimaacayn laa yajib in labada jimaac dhexdooda uu maydhaa inaanay waajib ahayn laakiin waa mustaxab inuu labada jimaac dhexdooda uu maydhaa waa mustaxab oo axaadiis ayaa ku soo aroortay wakadalika waxa weeyaan jamaahiir lculamaa waxay ku tegeen alwuduءu bayna aljimaacayn inay tahay mustaxab waana sida dee xadiidka muslim warinaya ina tusinayo ida ataa axadukum ahlahu tuma araada an yacuud falyatawada baynahuma wuduan marka amarkan maa maxaa istixbaab loogu qaaday ila rasuulku amar buu ku bixiyey in la weysayste oo falyatawada baynahumaa wuduan buu yidhi waxaa loogu qaaday tacliilka ama sababeynta rasuulku uu raaciyey fainahu anshaطu lilcawd oo weysadaasi firfircooni bay gelinaysaa noqoshada ama rogaalo celinta labaad u fududaysa marka tacliilkaasi ama sababeyntaasi ayaa waxay faa'iideyneysaa amarkan inuu yahay lilirshaad in qofka waxa weeyaan dantiisa iyo maslaxadiisa nacam laga talinaayo uun oo aanu amarkani ahayn waxa weeyaan litacabud ama liliijaab waajibin inaanu amarkani usoo aroorin qala xadaثna mحamed بن bashaar qala xadaثna بن cadiyin وyaحya بن سaعيidi عan shuعbة yaحya بن سaعيid الqطاn عan ibrahim بn mحamed بn الmntashir عan abihi qala dakartuhu lcaaئشha caaisha ayaan u sheegay yana muxuu caaisha u sheegay markii hore waxa is heleen cabdullaahi bnu cumar ayay is heleen oo ay ka wada hadleen qadiyadda ku saabsan qofka muxrimkaa intaanu ixraaman ka hor diib ma marsan karaa udug uduggaasoo kusii baaqi ahaada markuu ixraamto kadib macanaa jirhkiisa diib ma marin karaa qabla alixraam ma banaan tahay se diibka iyo uduggaas inuu sii marsanaado isagoo muxrima oo diibka loo diiday ama udugga loo diiday qofka muxrimkaa ma ibtidaauhu baa loo diiday mise alibtidaa wadawaam labadaba ma inuu markaa uu ixraamto laga bilaabo mid cusub marsadaabaa loo diiday mise xataa kii ixraamka ka hor uu marsaday inuu sii marsanaado looma ogolo miyaa masaladaas ayay ka wada hadleen marka cabdillahi bni cumar meel adag buu masaladaasi uu ka istaagay wuxuu ihi ma uxibu an usbixa muxriman amdahu tiiban anigoo inaan waaberisto anigoo muxrimo haddana tiib iga qubanaayo iyo udug ma jecli anigu bal wuxuu hi laan aطliya biqaطraani axabu ilaya min an afcala dalik wallahi inaan daamur ismariyaabaa i dhaantay bu ihi inaan intaan iib ismariyo deetana anigoo muxrima iibkaasi uu isii marsanaado marka waxaa caisho u sheegay waa arrintaa dakartuhu yani arrinka iyo qisadaasaan u sheegay licaaisha faqaalat caaisha waxay tidhi iyadoo radinaysa cabdullaahi bnu cumar yarxamu allahu abaa cabdiraxmaan ilahay ha u naxariisto abaa cabdiraxmaan kuntu uayibu waxaan diibka u marin jiray rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam fayatuufu waa ku wareegi jiray calaa nisaa'ihi dumarkiisa uma dabeetana yusbixu waa waa bariisan jiray muxriman isagoo ah mid ixraaman oo yandaku burqanaayo iiban udug macnaa iib uu ka daadanaayo nacam marka dee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku radiday cabdullaahi bnu cumar qadiyadaasi kitaab alxaj ayay noogu iman doontaa sidaa caaisha marka ay tilmaantay ayaana saxiix oo muxrimka ibtidaau iib baa loo diiday laakin dawaamu iib aladii taayaba bihi qabla ixraami looma diidin ee jirhka uu mariyey maaha maryaha ah iibkii ixraamka hortii uu marsaday ee jirhkiisa uu mariyey inuu iska sii marsanaadaa jaa-is bay u tahay qofka muxrimkaa laakiin marka uu ixraamta laga bilaabo inuu iib ismariyo oo jirhkiisa uu mariyo ama dharkiisa ayaa mamnuuca shaahidka markaa xadiidka ku jira iminka wuxuu fayatuufu calaa nisaa'ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa ayuu ku wareegi jiray marka maydhasho udhaxaysayna ma ma ma aanay sheegin caaisha radia allahu canha qariinatulxaalka ayaana culimadu ka qaateen inaanay meydhasha udhaxaynin inaanay meydhasha udhaxayn oo koob iyo toban dumara ama sagaal dumara yaana fi leyla waaxida rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu maro haddii la idhaahdo mid walba waa ka maydhanayey taasi sacab iyo mashaqa ayaa ku jirtay calaa kuli xaal haddii ay jirtana waa lasoo naqlin laha waa lasoo rari laha qala xadaثna mحamed بن bashاr qala xadaثna mعaad بن هisham qala xadaثnii abi can qataada qala xadaثna anas بن maliki qala kana الnabiyu slى الlahu عalيh waslm yaduur wuxuu ku wareegi jiray calى nisaئih fi saacati اlwaaxidati ayuu ku wareegi jiray wakti qura oo min aleyli habeenkii kamida wnahaari e aw nahaari ama maalintii marka saacadda dee tan aynu tirsanno loogama jeedo qadru min azamaan weeye waa wakti uun qadar waktiga un kamida oo bimacnaa kooban ama yar wahuna iyagu ixdaa casharata bay ahaayeen koob iyo toban qaala wuxuu ihi qultu lianasin waxaan idhaha wa kana yutiiqu rasuulku miyuu awoodaya arrintaa qaala wuxuu ihi kunaa nataxadatu waxaanu ku sheekaysan jirnay anahu ucطiya in la siiyey quwata halaahiin ay rajulan soddon nin awoodood waqaala saciidu wuxuu ihi can qataada ina aanasan xadaahum wuxuu u warramay tiscu niswatin ay huna tiscu niswatin inay ahaayeen sagaal dumara inay ahaayeen bimacnaa koob iyo toban aanay ahayn waana sida waxa weeyaan saxiixa ah oo ku soo arooray waxa weeyaan riwaayaadka qaarkood oo fi saxix bukhaari ba ku jira kaana yatuufu calaa nisaa'i fi leylati alwaaxida walahu yowmaidin tiscu niswa waxaanu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sagaal dumara ayaa markaasi uu lahaa wa fii riwaaya kana taxtahu t tiscu niswa marka riwaayadda koob iyo tobanka iyo riwaayadda sagaalka maxaa la isku waafajinaya culimada qaarkood waxay laba xaalood oo kala duwan bay ahayd marna koob iyo toban buu lahaa marna sagaal laakiin taa waxaa lagu bushiyey anahu lam yajtamic cindahu min azawjaati akharu min tiscin rasuulka sagaal dumara wax ka midii agtiisa iskumay soo gaadhin akharu min tiscin rasuulka agtiisa iskumay soo gaadhin waayo maxaa markaa koob iyo tobanka waaya lagu fasirayaa waxay dhaha alcilmiga qaarkood maariya iyo rayxaana oo iyagu ima ahaa ama addooma ahaa ayaa qofka koob iyo toban yidhi uu ku tiriyey oo iyagu nisaa ama dee zawjaad may ahayne imaa bay ahaayeene min baabi takliib manaa qoladii ka badnayd magacoodin baa iyagana la huwiyey oo inta badani maadaama sagaal ay dumar ahaayeen dee labadan addoomahana magacii markaa xaasaska ama zawjaadka ayuunbaa iyagana loogu yeedhay waxaa markaa xadiidkan culimada qaarkood ay u daliishadeen nacam oo bukhaari kitaabu nikaax ba udaliishan kara u daliishan doonaa istixbaab listikhaari min annisaa in dumarka la badsado in dumarka la badsado oo fawaaid ay ku jirto waxaa kaloo culimada qaar ay u daliishadeen qismada ama hoyaatinka dumarka in loo qaybiya dangalooyinka inaanay waajib ahayn waayo de waxaa la isku waafaqsan yahay habeenka uu mid la joogo ee kalkeedii dee ay tahay inaanu ta kala soo mari karin oo de aanu ta kala soo jimaaci karin oo taasi xaaraan ninka waxa weyaan ay ka tahay marka waxay dhaha rasuulka haddii qismadu ay waajib ku ahayd sideebuu waxa weeyaan habeen qura ama saaca min alleyl uu isugu maray tisca waxa weeyaan zawjaat culimada markaa le waajib bay rasuulka qismadu ku ahayd dee waxyaabaha ay deliishanayaan waxaa kamida awala ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam kana ida araada safar aqraca bayna nisaai si aynu ku arki doono xadiidu qisat اlif marka safar rasuulku uu tegayo dumarkiisa waa u qori tuuri jiray deetana taa qorigeedu uu soo baxo ayaa raaci jirtay haddii markaa qismada ama qaybintu hoyaatinka qaybintiisu haddaanay waajib ku ahayn dee uma qori tureereta uu doonaya inbuu rasuulku kaxaysan lahaa ilay xaqa loo siman yahay xaqa loo siman yahay ayaa ciddaa u siman dee loo qori tuuraa oo qurcada sideedaba laba jeer baa la isticmaalaa xaqa ciddii lahayd marka la gara waaye iyo iyo xaq loo siman yahay marka la isku cidhiidhiyo watustacmalu qurcatu cinda almubhami min alxuquuqi aw lada tasaaxumi waa kii sacdi markaa manduumadiisa ku lahaa waxaa kaloo u daliila rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam istaadanahuna an yumarada fii beyti caaisha markuu xanuunsaday dumarkii kale oo dhan buu idan weydiistiyey ogolaasho inay u ogolaadaan in lagu baxnaaniyo guriga caaisha marka haddaanay qismadu waajib ku ahayn rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam idankaana ma weydiistayna meesha uu jeceliyo uu doonayo ayuunbuu tegi lahaa waaya haddaba tan maxaa lagaga jawaabaya ishkaalkana hadday qismadu waajib ku ahayd sidee buu intaasoo dhan isugu maray dhowr jawaabood baa laga bixin karaa in la yidhaahdo waxaa dhici karta inuu ka idan qaatay rasuulku alayhi salaatu wasalaam tii nawbadeeda ama kalkeeda uu taagnaa mooyaane kuwii kale inuu ka idan qaatay waxaa kaloo markaasi dhici karta inay ahayd ibtidaa lqisma oo marka habeenadii la dhameeyo sagaalkii habeen ay dhammaadaan tusaaleaan habeenkaa tobnaad inuu haddana qismadii dib u bilaabo iyo iyo inuu ka dhigay habeen isaga uu iska leeyahay oo dumarku aanay lahayna dhammaantoodba uu isu soo maro labadaba dee xaq ayuu u leeyahy deetana habeen koobiyo tobnaad haddana qismadii uu bilaabo midna markaa habeenkeedii nacam ma seegin ayaa markaa dee xaaladdu ay noqonaysa haddii sidaasi uu yeelo waxaa kaloo markaa xadiidku uu daliilu yahay sida ilaahay subxaana watacaala rujuulada raganimada iyo nacam sixatu bunyati nabiy alayh salaatu wasalaam iyo kamaalu bunyati su ilahay u dhamaystiray macanaa jirkiisa wuxuu ahaa mid dhamaystiran oo awood ilaahay subxana watacaala uu dhamaystiray dumar badan rasuulku inuu yeeshaana may ahayn can shahwa oo qura bal xikmad ayaa ku jirtay waa kale xaafid ibn xajar wاlxikmaة fi kahrati azwaaji ana alaxkaama alati laysat daahira yaطalicna calayha fayanqulnaha waxaa ka mida xikmka ku jiray rasuulku dumar badan inuu guursado dee axkaam badan baa jirto guryaha dhexdooda dhacaysay waddada kale aanay daalacanahayn marka axkaamtaasi ayaa dumarku ummadda ay usoo naqlinayeen waqad jaa can caaisha min dalika alkaiir طayib caaishana in fara badan oo kamida axkaam iyo sharaa'ic guriga dhexdiisa rasuulku uu ku sheegay ama uu ku sameeyey ayaa ummadda ay usoo naqlisay xikam kalena waa jireen dad dumar rasuulku u guursaday maadaama markaasi laga dhintay oo agoom agoomoobeen inuu kafaalo qaato oo sababta u guursaday taasi ay ahayd waxaa kaloo kamid ahayd yaana siyaasa dacawiya ayaa ku jirtay qaarkood oo reeraha qaarkood iyo dadka qaarkood wujaha ayuu rasuulku la xididayey si ay sanad iyo taageero ugu noqdaan dacwada iyo waxaweyaan diinta islaamka marka may ahayn un arrin sababteedu shahwo unay ahayd bal kaana lidalika xikm oo umusalaama markuu rasuulku guursaday alayhi isalaatu wasalaam gabadh weyn bay ahayd iyada lafteeda ayaaba sheegtay gabadh weyn inay tahay oo caruur agoona haysata oo weliba ku darsatay inay tahay gabadh hinaaso badan intaasoo cilala ayay iyada lafteedu rasuulka ay u sheegtay markuu guur soo bandhigay maca dalika rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa guursaday hinaasihiina waa uga duceeyey macnaa arrimaha kalena ilaahay baa subxaana watacaala rasuulka u fududeeyey dee caruurta iyo kafaalo qaadashadooda marka lama odhan karo dee wuxuu u guursanayay rasuulku alayhi salaatu wasalaam macanaa alaban linikaax faqat guurdoonun ayuunbu iska ahaa waayo dee hablo yaryar baa ka buuxay oo midna aan loo diidahayn magaalada ama dhulka kuwaasuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam badsan laha caaisho mooyaane gabadh bikriya rasuulkuma guursan dhammaantoodba waxayn araamil marka asbaabta iyo xikamka kale ayaaba ka fara badnaabaa la odhan karaa in guurdoon ahaanun rasuulku uu guursanayey nacam baabu gasli lmadiy madidii meedhisteeda ayuu u baabiyey walwuduui minhu in laga weysaysto qala xadathana abulwaliid wa hishaam ibn cabdilmalik aطayaalisi qala xadathana zaida can abi xusayni can abi cabdiraxmaan can caliyin qaala wuxuu ihi kuntu waxaana rajula nin madaan madi badan marka madidu waa biyo cad oo jilicsan oo waxoogay markaa isjiidanaya oo soo baxa cinda almulaacaba aw tadakur aljimaac aw iraadatihi qaala fa amartu waxaan faray rajula nin miqdaad buu ahaa sida axaadiisa kale ku cad an yasala inuu weydiiye annabiya sala allahu alayh wasalam limakaani ibnatihi inantiisu meesha ay iga taagantahay cana mini waa dee in rasuulka inantiisa ay tahay xaaskayga oo sodoguyi waa ka xishood fasa'ala waa weydiiye faqaala rasuulku wuxuu yihi tawada weysayso waqsil maydh dakaraka marka xadiidku kitaab alcilmi wuu inagu soo maray fawaaidda xagga cilmiga ku saabsan iyo su-aasha ee xadiidka ku jirta hore ayaynu u sheegnay ama waxa weeyaan qadiyadda uu imika bukhaari u daliishanaya waxay tahay anahu laa yajib aw laa yalzam min almadiyi guslun inaan madida maydhasha aanay ka waajibin waayo la mid maaha waxa weeyaan manida oo isku dareenna maaha qofka marka ay manidu ka soo baxdo iyo marka madidu ay ka soo baxdo nacam marka iyada waxaa ka waajibaysa un istan istinjo ayaa ka waajibaysa oo sida markaa saxiixa waa najaas maradana sida xadiid sahl ibnu xunayf uu tusiyey markaa waa laga rusheynaya un oo rusheyn baa kaga filan waxaa kaloo xadiidka nacam ku timi tawada wasl waqsil dakaraka oo inay weysadu ka horeyso istinjada in laga horeysin karo ayaana ahlucilmiga qaarkood ay u deliishadeen oo waayahay marka uu weysaysto ee haddana uu istinjoodo miyaanu taabanahayn xubintiisii oo aan weysadii ta taasi aanay ka jebinahayn dee ahlucilmigu iskuma waafaqsanaba masu adakar aw ilfarji inay tahay min nawaaqid alwuduu waxyaaba weysada buriya waayo dee laba xadiid baa ku soo arooro mutacaarida xadiid busr bintu safwan iyo xadiid talq ibnu cali oo xadiidna uu leeyahay inamaa huwa bidcatu minka xadiidna uu leeyahay manman masa farjahu falyatawada labada xadiidbana waa sugayiin sida raajixa waxa laysku waafajiyana waxaa u saxsan in la yidhaahdo alwuduءu min masi اlfarji mustaxabu laa waajib in laga weysaysto taabashada xubintu waa sunne si laba xadiid laysu waafajiyo laakiin maaha waajib culimada markaale waa waajibna de waxay leeyihin bixaail iyo wax lamida gacanta ayuu maro ku duubanaya ama waxbuu gashanaya marka uu istinjoonayo mar hadduu xaail udhexeeyo gacantii iyo xubintiina dee taabashada noocaasi weysada jebin mayso oo man afdaa biyadihi ilaa farjihi labudda min alifdaa marka culimada yidhi xataa w taabashadu waa jebinaysa oo marka aanay waxba udhexaynin wey lakiin hadduu xaail udhexeeyo oo marada dusheeda waxa weeyaan uu ka taabto taasi weysada jebin mayso calaa kulli xaal ma jiro daliil waajibinaya inay istinjadu weysada ka horeyso oo dee istinjadu waxay shardi u tahay salaada waanu tukan karin un qofku isagoo aan istinjoon laakiin shardi uma aha weysada shardi uma aha isagoon istinjoon qofku waa iska weysaysan kara waana sida kutubta fiqiga ee shaaficiyada qaar badan oo kamid ah sida ku xusan ku qoran weeye baabun man tatayiba qofka tiib ismariye uma اktasala dabeetana maydhay wa baqiya uu hadhay aharu tiibi iibkaa raadkiisii uu ku hadhay jirhkiisa qala xadaثana abu nuعman qala xadaثana abu cawaana can ibrahim ibn mxamed ibn muntashir can abihi qaala sa'altu caaisha caaisha ayaan weydiiyey fadakartu laha waxaan u sheegay qowla bni cumar qowlka ibni cumar uu yihi ma uxibu ma jecli an uصbixa inaan waa beriista muxriman anigoo ah oo andaku iiban haddana iib uu iga burqanayo faqaalat caaisha waxay tihi ana ayabtu rasuula allah rasuulka ilahi baan iib u mariyey uma taafa fii nisaa'ih deetana dumarkiisii buu ku wareegay uma asbaxa muxriman deetana wuxuu waa beriistay isagoo muxrima bimacnaa iibkaasi uu marsan yahay marka iktasala taayaba uma iktasala xa uga keenay bukhaari macnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta aanu la iman maydhashadii ixraamka ee mustaxabka ama sunno ahayd ayaa iibka caaisha ay u marisay marka iibka marsashadiisa iyo maydhashada dee waxaa dambeysay maydhashada ayaa dambeysay marka laakiin waxaa laga qaadanaya iibku de inuu ahaa mid qawi aada u xoog badan oo xataa dee dhalaalkiisii raayaxadiisii daayo inuu madaxa rasuulka fii mafraqi halka timaha rasuulka ay ka kala rognaayeen inay wabiisa iib dhalaalkii iibka ay u marisay inay ku arkeysa ayay sheegtay caaisha radia allahu canha qala xadaana adam qala xadaana shucba qala xadaana alxakam ibn cutayba weeyi can ibraahim ibn yaziid annakaci can ilaswad waa aswad ibnu yaziid abti buu ahaa ibraahim ibnu yaziid annakaci aswad waa khaalu ibraahim can caaisha qaalat waxay tihi kaanii waxaawad moodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi iibi iibkii dhalaalkiisa inaan eegaayo i fii mafriqi nabiyi sala allahu alayh wasalam tibaha rasuulku halka ay ka kala rogan yihiin isagoo marsan oo muxrim rasuulkuna uu yahay muxrim qaala markaa iib uu marsaday weeyaan ama loo mariyo rasuulka qabla esh alixraam baabu takhliili shacri timaha in faraha la kala dhex geliyo baabkii ka warramaya weeye marka la maydhanayo xataa idaa danna ilaa uu yaqiinsado ama khalabatu dan nala xoog badan ay ku sugnaato annahu qad arwaa inuu biyii gaadhsiiyo cokonaysiiyey basharatahu jirhkiisii afaada caleyh markaasuu si guud biyihii isugu burqinaya marka haddii biyaha inuu isku shubo isagoon madaxa aan si gaara ictinaa ama xil aan isaga saarin de waxaa dhici karta inay timuhu ay biyihii celiyaan oo dee guntooda ama basharada jidhka ka hooseeya biyuhu aanay gaadhin marka waa inu takhliil sameeyo qaala xadahanaa cabdaan cabdillaahi bnu cuhmaan qaala akhbaranaa cabdullahi bnu mubaarak almarwazi abu cabdiraxmaan qaala akhbaranaa hishaam ibnu curwa can abih can caaisha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida اktasala marka uu ka maydhanayo min aljanaabati gasla yadayh labadiisa gacmood marka hore maydhi jiray watawadaأa waa weysaysan jiray wuduahu lisalaa weysadii salaada oo kale uma اktasala waa maydhan jiray uma dabeetana yukhalilu waxa uu dhex gelin jiray biyadihi gacantiisa oo biyo uu ku sido shacrahu timihiisa xataa idaa dana ilaa uu yaqiinsado adanu bimacna اlcilmi waa u yimaada waxaa kaloo halka la odhan karaa khalabatu dhan ilaa ay ula badato annahu qad arwaa inuu cokanaysiiye basharatahu afaada calayh waa isku shubi jiray almaa biyihi halaatha maraatin afaada waa shubi jiray calayhi ay calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku shubi jiray almaa biyaha halaatha maraat uma gasala waa meydhi jiray saa'ira jasadihi jirhkiisa kalena waa meydhi jiray marka takhliilku in faraha oo biyo wata timaha la kala dhex geliyaa waa mid ka sugan rasuulka calayhi afdal salaati watasliim oo marka hore xadiidkani masalo aan ku jirin axaadiisii hore ayuu soo kordhiyey axaadiis hore waxaa ku jirta un saddex jeer intuu biyo qaaday inuu madaxa ku shubay lakiin xadiidkan waxaa ku jirta inuu ka horreysiiye takhliil si timaha xataa meelihii isku xidhxidhnaa ay u kala furfurmaan farahiisoo markaa qoyan inuu dhex gelinaayo marka hore timaha si ay timihi ay u furmaan kadib saddex jeer biyaha uu ku burqinaayey walihaada ayaa takhliilkaasi uu leeyahay nacam alqurطubi raximah اllah inamaa facala dalika liyashula dukulu اlmaai ilaa usuuli الshacr wuxuu takhliilkaa u sameeyey biyahan uu ku shubi doono madaxu si ay si fudud ay dee biyaha timaha guntooda ay u gaari karaan biyahaas wa qiila liyasta'nisa bidalika الra's wa hadihi sunaة cadiimaة min sunan اlغusl haabita can الnabiy lam yatanabah laha akharu الfuqahaa waana suno kamida sunanka meedhashada oo rasuula ka suganoo fuqahada badankoodu aanay ku baraarugin maca tawasucihim lilqowli fi lqowli fi sunani lgusli wa aadaabi iyagoo aada ugu tawasuca tirinta sunayaasha meedhashada iyo aadaabteeda walam ara man saraxa bihi minhum ilaa صaaxiba almugni wadakarahu صaaxib almuhadab min ashaaficiya maana ibnu rajab baa sidaasi kule kitaabkiisa fatxulbaariga manaan arag buri cid fuqahada ka mid oo sunadaa sheegtay takhliilkaa timaha faraha la kala dhex gelinaya ilaa صaaxib اlmugni mooyaane ibn qudama almaqdasi wadakarahu صaaxib اlmuhadab min ashaaficiya صaaxib اlmuhadabna waa ashiraazi muhadabku waa kitaabka uu nawowi ku sharaxo kitaabka la haahdo almajmuuc marka sunada takhliilka in faraha timaha la kala dhex geliyo intaan biyahaba lagu shubin ayaa xadiidkani waxa weeyaan uu inoo faa'iideeyey wa qaalat waxay tihi kuntu aktasil waan maydhan jiray ana anigiyo warasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam marka xadiid mucallaqa maaha dee sanadkaa hore ayaa matnigani uu ku cadfan yahay min inaain waaxidin weel qura ayaanu ka meedhan jirnay naqrifu minhu annagoo ka darsanayna jamiican dhammaantayaba baabun man tawada'a qofka weysaystay fi ljanaaba janaabada dhexdeeda uma gasala meedhay saa'ira jasadihi jirhkiisa intii harhsanayd oo kelimatu saa'ir laba macnaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa albaaqi inta hadhay oo markaa saa'ir waxay ka timi min asuri bay ka timi oo hambada ah marna saa'ir waxaa loo isticmaalaa bimacna aljamiic waxa oo dhan markaana waxay ka timi min asuur oo adayrka ku wareegsan baldada ama magaalada markaa saa'ir halkan imika wuxuu uga jeedaa bukhaari baaqi buu uga jeedaa uma gasala maydhay saa'ira jasadi jirhkiisa intii soo hadhay intii markuu weysaysanayo uu maydhay mooyaane intii kale ayuunbuu maydhay walam yucid ma soo celin gasla mawaadici alwudu meelihii weysada maydhistooda kuma soo celin maratan ukhraa mar kale marka masale hore aynu uga hadale weeye oo ahlulcilmigu ay isku khilaafeen haddii qofku weysaba uu ka horeysiyo inuu ka horeysiya waa sunne meedhashada ma sunno iska mustaqilaba oo meedhashada ka baxsan weysadaas oo waxaa waajib ku ah xubnihii weysada marka hore uu mariye haddana inuu dib u maydho oo maydhistaa markaa weyse ahaan uu u maydhay maydhistii waajibka ahayd ka ridi maysa miyaa mise weysadaasi maydhashada lafteeday ka mid tahay oo xubnaha markuu weysaysanayo uu maydhay marka dambe uu maydhanaayo iyaga waa ka tegi karaa miyaa bukhaari qowlka dambe ayuu isagu ikhtiyaaray in weysada maydhashada laga horeysiinaya maydhashada lafteeda ay ka mid tahay oo marka uu weysaysto xubnihii markii uu weysaysanayo uu maydhay markan dambe uu maydhanayo iyaga uu iska dayn karo marka macnaheedu waa maxay alwudu qabla algusli maanaa wa wa waa min algusl waa min dimn اlgusl meedhashada lafteeda ayay kamid tahay saas ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu rajaxaya oo waa kaale walam yucid gasla mawaadici اlwuduءi marata ukhra qala xadaثana yusuf ibnu ciisa qala akhbarana alfadl ibnu musa qala akhbarana acmash عن sالم عن كرyب mولى بن عabاس عن بن عabاس عن maymونة qالت waxay tihi وضca waa dhigay رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وضوء الجaناaبة mna biy weysadii جaناabada فأكفى mna biyihii جaناabada lagaga meydhanaya weyaan mعنu وضو بفتح الwاw فأكفى waa shubo ku gembiyey biyihii ama faakfa waa ku gembiyey biyamiinihi midigtiisii calaa shimaalihi buu ku gembiyey maratayni aw halaaa uma gasla wuxuu meedhay farjahu uma daraba yadahu biاlardi aw ilxaayid maratayn aw halaaa uma madmada wastanshaqa wagasla wajha wadiraacay uma afaada calaa rasihi madaxiisii uu ku burqiyey almaa bihi uma gasla jasadahu jirkiisii u meedhay marka jasadahudaa bukhaari wuxuu ku qaadayaa intii markii hore aanu aanu meedhin uma tanaxa dabeetana waa meeshii uu ku taagnaa ayuu ka leexday ka dhaqaaqay fagasala rijlayhi labadiisii logood buu meedhay qaalat waxay tihi faataytu waxaan u keenay bikhirqa maro falam yuridhaa ma doonin ee waa diiday fajacala wuxuu bilaabay yanfudu inuu iskaga masaxo biyihii biyadihi gacantiisa inuu iskaga masaxo marka bukhaari raximah allahu tacaala xadiidkan waxa u deliishanayaa in la maydho xubnihii weysada oo maydhistooda lagu soo celiyaa inaanay waajib ahayn oo weysadii maydhis ay ugu filan tahay laakiin xadiidka hore ayaa xagga istidlaalka uga dhowaa uma gasala saa'ira jasadihi oo saa'irtaa ayaa bimacna albaaqi lagu qaadi laha lakiin halkan uma gasala jasadahu oo dee jasadahu waxaa soo gudageli kara baa la odhan karaa xataa xubnihii weysada ee markii hore uu maydhay ayaa soo gudageli kara xadiidkana xadiidka caaisha gaara waxaa ku timi jildahu kulahu uma gasala jildahu kulahu marka waxaa soo gudagelaya kullidaasi xataa xubnihii weysada ayaa soo gudagelaya lakiin bukhaari raximah llahu tacaala waxaa daliil u noqon kara uma tanaxa fagasala rijlay inaan jasadka uma gasala jasadahu jasadka inaan jirhkii o dhan looga jeedin ee looga jeedo inta aan ka ahayn mawaadic alwudu meelihii weysada waxayna tusinayo uma tanaxa fagasala rijlayhi oo markii jasadkii uu maydhay ayuu haddana labada logood maydhay marka labada logoodna waxay kamid yihiin mawaadicu esh alwudu meelihii dee weysada marka meelaha weysadu inaanay cumuumuljasadka soo gelahayn bu bukhaari raximah llahu tacaala uu u daliishanaya oo iyaga uu iska dayn karo ama hore ha u maydho sida xubnaha badankooda ama gadaal ha ka maydho iyo dib sida laba labada logoode marka istidlaalka noocaasina waa qawi wuxuu leeyahy uma gasala jasadahu iyo uma gasala jildahu kulahu qariina ayaa jirta tusinaysa in looga jeedo jirhka macanaa kale oo aanay ku jirin xubnihii weysadu qariinasina waxay tahay in dab intaa dabeed la sheegay uma tanaxa fagasala rijlayhi marka waa qawi waxa weeyaan qowlkaasi laakiin sida marka aan la isku khilaafsanayn ee axwadkii waxa ay tahay haddii xataa weysaysto haddana inuu ku soo celiyo maydhista xubnaha weysada oo jidhka kale maydhista laftoodu ay kala qeyb galaan baabun idaa dakara hadduu xusuusto fi lmasjidi masaajidka isagoo ku jira anahu junubun inuu janaabo leeyihi kharaja waa baxayaa kamaa huwa sidiisaa uu yahay buu ku baxayaa walaa yatayamam oo gebagabaysan maayo marka bukhaari raximah llahu tacala wuxuu radinayaa qowlka odhanaayo qofka isagoo masaajidka ku jira xusuustay inuu janaabo lahaa ila masaajidkiibuu sii dhex marayaae horta waa inuu gebagabaysto intaanu dhaqaaqin masaajidkaanu dhex marin deetana tayamumkaa isagoo qabo masaajidkii saasi uu kaga baxo waana qowl ay ku tegeen waxa weyaan bacdu taabiciin iyo culimada qaarkood sida sufyaan thawri iyo isxaaq ibnu rahaweye iyo ayaa waxa weeyaan ku tegey wa bacdu lmalikiya marka bukhaari qowlkaasi ayuu radinaya qowlkaa markaa nas ama daliil cad ayuu ku radin doonaa daliil guudna waa lagu radin karaa waa in la idhaahdo qofka junubkaah masaajidka inuu dhex galaa ama dhex socdaa marka horeba xaaraan kama ah qaala xadathana cabdullahi ibn muxamed almusnadi aljucfi albukhaari qala xadathana cuثman ibn cumar qala akhbarana yunus can الzuhri can abi slma can abi hurayra qaala wuxuu uhi uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimi wacudilat isufuufu sufuuftii ayaa la toosiyey qiyaaman ay qaa'imiina xaale ay yihiin dadkii fakharaja ilayna waxaa nagu soo baxay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam falama qaama markii uu istaagay fii musalahu halkii uu ku tukanaayey lama odhan falama dakala fi lmxraab mxraabka gale lama odhan lannahu lam yakun limasjid الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam mxraab masaajidka rasuulku waayo mxraab ma lahayn taasina waxa weya waa mid la isku waafaqsan yahay inaan waktigii rasuulka alayh الsalatu wasalam masaajidku aanu lahayn mxraab tirun bu halkaa qiblada ku beegan rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku taagay markii masaajidka la dhisaayey dakara wuxuu xusuustay anahu junubun junub inuu yaho faqaal lana wuxuu nagu hi makaanakum elzimu makaanakum halkiinaasii jooga uma rajaca waa noqday yan ila lbeyt faاktasala waa soo maydhay uma rajaca ilayna waa nagu soo noqday wara'suhu iyadoo madaxiisuna yaqturu uu da-aayo yan maaan biyade marka maanta dee macna ahaan baynu ugu daraynaa lafdaha inagu ma jirto fakabara waa takbiirtay fasalayna maca waanu la tukanay taabacahu cabdlaclى ibn cabdilaclى albasri yaa markaa uu mutaabaceeyey cuثmaan ibn cumar oo uu kala wariyey yunus nacam can macmar can الzuhri warawaahu اlawsaaciyu can الzuhri markaa xadiidku wuxuu nasku yahay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markuu xusuustay janaabada isagoo masaajidka ku jira ma gebagabaysana masaajidki waa ka baxay markaa cidda tidhi waxaa waajiba horta inuu gebagabaysto si aanu janaabo masaajidka ula dhex marin ayaa xadiidku markaa radin uu ku yahay waana ta u keenay bukhaari raximah اllahu tacaala qadiyadda markaa ku saabsan goorma ayaa dadka goorma la aqiimaya goorma ayaa dadkii maamuumiinta ay istaagayaan xadiidkan daahirkiisa waxa iyadoo rasuulku aanu imanba weli in lasii aqiimayo sufuuftii lasii hagaajiyey axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa ilaa rasuulku uu kusoo baxo inaanay saxaabadu kici jirin iswaafajintooda kitaabu salaa bay noogu iman doontaa baabu nafdi اlyadayn labada gacmood isku masixitaankoodiibuu u baab yahay min algusli ay min maai اlgusli biyihii meedhashada la yskaga masaxo can iljanaabati meedhashadii janaabo laga meydhanayay qala xadaثana cabdan qala akhbarana abu xamza asukari abu xamza asukari ti aimada qaarkood markii la weydiiyey jamaacad waayo yaa jamaac ah i abu xamza asukari jamaaca abu xamza asukari ayaa jamaac ah lannu jamaacadu waxa weeyaan waa maa waafaqa alxaq wa kaana imaama fi lxaqi fi waqti waxaa jamaaca la idhaahdaa wixii xaqa waafaq oo jamaacadu nusuusta laba macnuun bay ugu soo aroortay laa thalitha lahuma mid saddexaad aan lahayn in looga jeeda aljima aljamaaca asiyaasiya oo macnaheedu uu yahay can alxaakim almuslim wa raciyatahu xaakimka muslimka iyo dadka u taliya jamaaca la isku idhaahda waana tii rasuulku laha fi xadiidi xudayfa talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum macnaha labaadee jamaacadu ay ugu timaado waxa weeya nusuusta waa bimacna alxaq iyo luzum ma kana calayhi nabiyu alayhi salaatu wasalaam wa salaf lumma in la laazimo si dhaba loo qabsado wadadii rasuulka iyo ummadan qeybteedii hore min asaxaaba wataabiciina wa atbaacihim ay mareen labadaa macne ayaa jamaacadu ay ku leedahay fi nusuus macnaha dambena waa ka ku yimi axaadiida ka waramaysa waxa weeyaan tafaruqa rasuulka alayh الsalatu waslam yihi wsataftariqu ummatii ilى ثalaaثi وsabciina firqa kulaha fi الnaari ila waxida qiila man hiya rasuul اlah qaal aljamaca ma lmaqsuud biاljamaca huna ay alxaq jamaacada halka waxaa looga jeeda manhajkii صaxiixa baa looga jeeda marka labadaa macne ayaa jamaacadu ay ku leedahay macna nusuusta walihada bula cabdillahi bn mascuud aljamacatu ma waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa jamaaca ah kelidaada haatide wixii xaqa khilaafaana wain kahura atbaacuhu oo malaayiin ay gaadhaan jamaaco maahe waa shuduud can ilxaq waa leexasho waddadii xaq ahayd laga leexdo wey waana tafaruq nacam qaala samictu lacmasha can salim can quraybin can ibni cabaasi qaala wuxuu ihi qaalat maymuna wadactu waan udhigay linabiyi salى اllahu alيه wasalam gusla ay maan lilgusl fasatartuhu bithawbin mara ayaan markaa ku asturay oo aan u xidhay wasaba calaa yadayh labadiisi gacmood buu ku shubay biyihi fakasalahuma waa maydhay waa faraxashay uma saba waa ku shubay biyamiinihi ay alma aladi akhadahu biyamiini biyihii midigta uu kusoo qaaday calaa shimaalihi buu ku shubay bidixa fakasala waxa uu maydhay farjahu oo bidixdiisa uu ku maydhay fadaraba biyadihi larda famasaxahaa uma gasalaha ana ciidduu ku masaxay gacantii uma hasala haddana waa maydhay famadmada wastanshaqa wagasla wajha wadiraaciy uma saba calaa ra'sihi madaxiisi ayuu biyo haddana ku shubay waafaada calaa jasadihi jirhkiisii kalena waa ku burqiyey uma tanaxa dabeetana halku taagnaabuu ka lexday fagasla qadamay fanaawaltuhu thawban mara ayaan udhibay falam yaakud ma qaadan waa iska diiday faاnطalaqa waa dhaqaaqay wa huwa yanfudu isaga oo waxa weeyaan biyihii ku masaxaaya yadayhi ay biyadayhi labadiisa gacmood marka waxaa loo daliishaday inay banaan tahay biyaha gusliga in la iska masixi karo in la isku daayaa bimacnaa waa mustaxab ama waa sunne lama odhan karo waxaana taa lafteeda laga istimbaaday jawaasu isticmaali lmindiil in la isticmaali karo mindiil tuwaal iyo wax lamida mar haddii gacantiiba la iskaga qalajiyey marna waa la iskaga qalajin karaa in markaa mindiil la isticmaalo bacda algusli ama aliktisaal waxaa laga soo wariyey saxaabada cuثmaan iyo cali iyo ibnu cumar iyo anas iyo kathiir min ataabiciin wa qaala ibn lmundir dalika mubaaxun kuluhu in la iska masexo biyaha iyo in la isku daayaa labaduba waa mubaax wey oo in la isku daayaa waa sunne waxa weeyaan lama odhanaayo baabu man badaa qofka ku bilaabay bishiqi ra'sihi اayman madaxiisa dhinaciisa midig fi lgusli meedhashadii qala xadaثna khalaad ibnu yaxya waa min kibaar shuyuukh albukhaari waana kufi asalkiisu lakin nazla maka qala xadaثna ibrahim ibn naafic can اlxasan ibn muslim can safiya binti shayba can caaisha qaalat waxay tihi kunaa waxaana idaa asaabat markay asiibtay ixdaana midkayo janaaba akhadat biyadayha waxay ku qaadi jirtay labadeeda gacmood talaatan saddex jeer yana maan biyo wa fowqa raasi ay tasubu fowqa raasi ay ku shubto madaxa dushiisa uma taakhudu biyadiha gacanteeday ku qaadi jirtay biyo wa calaa shiqiha alayman bay ku shubi jirtay dhinaca midig wa biyadiha alukhraa bay ku qaadi jirtay oo calaa shiqiha alaysar dhinaca bidix ayaa haddana ay ku shubi jirtay marka riwaayaadka muslim ayaa weliba kasii sariixsan in midigta uu ku shubay nacam haddana bidixda haddana wasط الraأس madaxa bartankiisa والlه أعلم وأحكم باللahi توفيq وsلى الله على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا